wararka inaga soo gaaraya waqooyiga waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyaadka mucaaradka ku ah dowladda abiy axmed ee faana loo yaqaano ay gudaha u galeen magaalada baardaar ee caasimadda gobolka amxarada weerar ku bilowday qaraxyo oo laga maqlay guudaan magaalada baardaar ay ciidamada faano ku qaadeen magaaladaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag siday dadka deegaanka soo warinayaan mana jirto wax faafayn dheeriya oo weerarkaasi laga helay dowladda xabashida etoobiya weli dhankeeda maysan ka hadlin arrimo ku saabsan dagaalkii xalay ka dhacay magaalada baardaar ee gobolka amxarada waxayna maleeshiyaadka faanu dhankooda sheegteen in xarumaha ay weerareen ay ka mid yihiin xarunta warbaahinta ee dowladda xabashida etoobiya ku leedahay magaalada iyo xarumo kale oo dhowr ah ilaa iyo hadda lama helin tafaasiil rasmiya oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ay maleeshiyaadka amxarada ee faano ku qaadeen magaalada baardaar balse ila wareedyo ku sugan magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada laga maqlay dhawaqa rasaas xoogan oo isweedaarsanayaan dhinacyada waxaa muddooyinkii dambe si aada u sii holacayay dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka faano ee dagaalkaada kula jira dowladda abiy axmed iyo militariga xabashida dhowaan ayaan ahayd markii ciidamada xabashida laga dilay toddobaatan askari kadib dagaallo ka dhacay degmada goojam sida ay sheegatay kooxda faano